dadka muruqmaaratada ee ku nool dhulka ukarim iyo maamulka la baxay puntland ayaa waxa ay wajahayaan caqabada uu horseed u yahay maamulkan dadkan oo ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa waxay wajahayaan cadaadisyo xoogan uga imaanaya dad ajaaniib ah u dhashay dalka bangaladesh dadkan ayaa waxay tilmaameen in shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaaniib ah iyagii in laga ceeriyey shaqada mid ka mid a dadka injineerada ee ka shaqeeya dhismaha oo arrintani ku qabsatay magaalada boosaaso isagoo ku guda jira shaqadiisa laga dul keenay dad ajaaniib ah ayaa ka warramay wax uu la kulmay anugu waxaan ahay shakhsiga dadka xamaalatada ah oo muruqmaalka ah ustaad baan ahaa oo dadka dhismaha ka shaqeeyaan ahaa ee dalka ku dhashay waxay uga yaabadnayd oo qisadii labaad oo isoo madha ahayd oo aan saaka la yaabay saaka meel baan u shaqo tegey boosaaso ka mid ah oo dhisma ka socdo oo weliba meel weyn ah oo aan muddo soo waday foodhooshinkeeda anugu dhigay oo soo dhisay oo dhismaheeda meel soo gaarsiiyey markaan dhismaheedii dhagaxii soo dhisay oo dhammaystiray baa waxa la keenay dhagaxii caddaa oo lagu dhisaye markaan saaka u shaqo tegey oo meeshii tegey baa waxa la keenay bangaladesh anoo muwaadinana labiyo tobanka saaka intaan weliba dhagaxi kala dhigto oo diyaarsaday oo shaqadii markaan sibirkayga qastay baa bangaladesh dusha laga keenay anigoo dalka u dhashana waa ka soo dareeray bangaladesh baa shaqadii la wareegay waa qisadii igu yaabka badnayd ee saakii soo madhay bay ahayd muwaadinkii dalka u dhashayna marka sidaasu heerkaasu maraya dad dal sheeya ka yimi oo aan muwaadin ahaynna saaka shaqadii bay la wareegeen marka waa qiso aad ula yaab leh taasaan waxaan rabaa in wax laga qabto si kastaba ahaatee maamulka la baxay puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa dhibaato kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso isagoo horay u ceeriyey dadka xoogsatada ee ka shaqaynaya dekedda magaalada boosaaso